muddo ku dhow bil ayaa waxa ay gaadiidkan ku xaniban yihiin duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya kadib markii ay xamili waayeen lacagaha baadda ah ee looga qaado isbaarooyinka isxigxiga ee yaalla wadooyinka ay maraan gaadiidleyda wadooyinka soo gala magaalada ayaa ah kuwo ay isbaarooyin xaddaafa ay dhigteen maleeshiyaadka macawiisleyda ah iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaasoo gaadiidleyda ku amraya inay bixiyaan lacago aysan awoodin daraawalkii isku daya inuu diido lacagtaasina ay dilayaan arrintaas ayaana sababtay in muddo ku dhow bil ay halkaasi ku xaniban yihiin in ka badan laba boqol oo gaadiidka kuwa xamuulka ah gaadiidleyda ayaa sheegay inaysan jirin ilaa iyo hadda cid ku soo baxday oo dhibaatada haysata wax ka qabatay iyagoo intaasi ku daray in ilaa soddon iyo lix isbaaro ay yaalaan duleedka magaalada isbaaro welibana ay doonayso in boqol doolar la siiyo laba boqoloo baabuura halkaa taagan gadaashayda haa labaatan maalmood ay taagan tahay soddon iyo lix isbaaraa taalla bacda markaa ka soo hoobatay magaalada intuu dhexayso mid kastaba boqol doolar iyo dirowle adi meeshaa ka imaanaysa ka imaa wana xabiigama gelin annaka waa soco waaynay gaadiidka aan rarna xataa magaalada gey waayno wax kaloo iska dhaafa gaadiidkaan raran inaan cid tufaaru noo noqdo magaalada geyno waa awoodi waayno wax maamulahoo amba noo yimid amba ka dabqado ma jiraan caqabadaas annaka markii hore waa macaamilaa ku dayimaagnay hirshabeellaa timid hiiraa isteedaa ku xigsatay macawislaa ku timid xoogaa farsamo iyo tartiibaa ku darayna midba mid ee ka maseertay soddon iyo lix isbaaray noqdeen soddon iyo lixdii isbaaro waa xamili waanay intaan maqnaynoon macnaha safarka ku sii maqnaynay soo bateen go'aan waxa ku gaarnay in waddadaas aan la mari karin inay go'an tahay gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada xarunta u ah ee beledweyne ayaa waxaa muddooyinkii dambe ay gaadiidleyda ka cabanayeen isbaarooyinka yaalla duleedka magaalada beledweyne hiiraan goobaha ka baxsan dhulka ay maamusho walaayada islaamiga ah ayaa xaalad adag gashay kadib markii laga dhisay maleeshiyaadka macawiisleyda ah kuwaasoo bulshada qaybaheeda kala duwan ku haya dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horreyso dhaca bareerka ah ee loo geysanayo gaadiidleyda